bismillahi raxmaani raxiim subax wanaagsan qaartana dhegeysanaysaa kusoo dhawaada warka subaxnimo qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa kamid ah haweenka gobolka shabeellaha dhexe oo ka hadlay doorka ay ka qaadan karaan doorashada qof iyo cod goobaha lagu qurxiyo dumarka oo kusoo badanaya gudaha magaalada jowhar shirka wadatashiga siyaasadda oo lagu qabtay magaalada dhuusamareeb deeq gargaar ah oo la gaarsiiyey barakacayaasha ku nool degmada xingalool agab caafimaad oo lagu wareejiyey wasaaradda caafimaadka maamulka somalilan xubnaha sarifka suuqyada cayaaraha ayaad dhegeysan doontaan akhbaaraadka dibaddan waxaad ku dhageysan doontaan taraam oo ku dhawaaqayo canshuur kordhinta biraha iyo jaandiga
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan qaybtana dhegeysanaysaan ku horreysada tordhaca qodobada aad ku dhegeysanayseen haweenka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay doorka ay ka qaadan karaan noloshooda haweenka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay doorka ay ka qaadan karaan doorashada qof iyo cod zahra cabdi xuseen ayaa qodobkaasi nooga diyaarisay
haweenka ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada jowhar ayaa soo dhaweeyey doorashada qof ee cod ee lagu wada in ay ka dhacdo dalka xamdi cabdiqaadir axmed oo ka mid ah gabdhaha aqoon-yahanada ah ee ku dhaqan magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey doorka haweenka ka qaadan karaan doorashooyinka dalka door aada iyo aad u wanaagsan ay ka qaadan karaan sababtoo ah haweenka waa udubdhexaadka bulshada haweenka waxaysan qabanin qof kaleenta inay qaban karaan malinay udubdhexaad aada iyo aada weynay ka qaadan karaan sida wacyigelinta inay wacyigelin sameeyaan maxaa la dhahaa bulshada ku wacyigeliyaan wax wanaagsan ay tahay qof doorashada hal qof iyo cod ka dhaadhiciyaan qofka inuu wax wanaagsan yahay inkastoo ay noogu cusub tahay doorashada qof iyo cod waxaa loo baahan yahay ka dhaadhicin wanaagsan waan qorsheyneynaa inaa wacyigelin ka bixino doorashada qof iyo cod eh waxaan ku baraarujin doonaa insha allah maxaa la ala idmo inay doorashada qof iyo cod doorasho xalaal ay tahay oo qofka doorashada kusoo baxayan doorasho xalaal oo kusoo baxay isagoo dadkiisa rabaa oo rabaan oo kusoo baxay qofka marka uu codkiisa dhiibto oo qofka uu rabo uu codkiisa ugu shubo iyo qofka markii loo hadlo sidoo markii loo hadlo waxaa dhahaa qofka markii oo qof kaleento oo u hadlo qofkaas wuxuu rabale oo sameeyo oo maxaa lalahay bulshadan ay ku qanacsaneen way kala duwan tahay dhanka kale gudoomiyaha ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe faadumo cadow ayaa sheegtay in ay diyaar u yihiin qabsoomidda doorashada qof iyo cod islamarkaana bulshadu ugu baaqday in ay u diyaar garoobaan doorashadu soomaaliya markii la yiraahdo doorasho kuma soo dhaweyn waxay qayb weyn inaan ka qaadano oon diyaar u nahay wacyigelintu kaleetood waxaa loo baahan yahay wacyigelin iyo waxaa loo baahan yahay amniga maadaama ay dadka aysan mataqaanay soomaaliya ayna soddon iyo dhowr sano ayna arkeen xabreeday dad isdooranayo dowladdeedna aan aday waxaa soo dooran jireen xildhibaano wax ku hooseyeen maba jiri jirin xildhibaanadana waxaa soo dooran jire dadkooda ayaga ay kasoo jeeda soo diyaarin jireen marka waxaasoo dhan waa gudbaayo waan rajeyneynaa waan soo dhaweyneynaa doorashada fursada anoo ka faa'iideysanayo haweenweynaha soomaaliyeed khaasatan maxaayada gobolka shabeellaha dhexe oo anigu markaas aan guddoomiye u ahay waxaan leeyahay oon kula dardaarmayaa hooyadu iyadaa wax walba horseed u ah hadday tahay amni hadday tahay maxaan ku leedaha wacyigelintii waxaan leeyahay marka soo baxaano kuleeda kaareeda cod oo la bixin doono insha allah nocooda ka qaatan maxaan ku leedahay kaararka cod bixinta oo ay guddigu bixin doonaan in lala shaqeeyo dowladdu la shaqaysan waa insha allah soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah taasi oo ay diyaargarow ballaaran ugu jiraan shacabka soomaaliyeed shirka wadatashiga siyaasaddah ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb waa kan cabdifataah axmed oo nala socodsiiya magaalada dhuusamareeb ayaa lagu soo gabagabeeyey shirka wadatashiga ee iswaafajinta qorshaha siyaasadda iyo habraacyada muhiimka ah ee heerarka kala duwan ee galmudug oo muddo laba maalmood oo ka socday magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug shirkan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday degmooyinka galmudug guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo guddoomiye waaxidyada waxaana diiradda lagu saarayay horumarinta degmooyinka maamulka galmudug shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa waxaa hadallo kala duwan ka soo jeediyey guddoomiyeyaasha degmooyinka galmudug waxaan qayb ka noqon doonaa haddii la yidhaahdo fulinta iyo qaaditaanka baahiyaha degmooyinku soo gudbiyeen waa baahiyo hore u jireen qaarkoodna ognaha qaarkoodna degmooyinku hadda la yimideen waxaan ku dari doonaa hortabinta waxa noole qorshayaasha sanadka iyo sanad kale intaba waxaan hirgelin doonaa haddii la yidhaahdo baahi midaysan oo laga wada shaqeeya sidii lagu buuxin lahaa waxaan hirgelin doonaa haddii la yidhahdo wada shaqayn dhow oo degmooyinka iyo wasaaraduhu ay wada yeeshaan marka waxaan rajaynaynaa degmooyinka iyo wasaaradaha dhammaantood inay wixii arrimahaas la xidhiira wasaaradda qorshaynta ay kala soo xidhiiraan sharciga hay-adaha oo madaxweynaha uu saxiixay baarlamaanka iyo golaha wasiiradana soo marayna hay-adaha iyo dhammaan degmooyinkaba hay-adaha duuliga waxaan ka wadaa line ministerska iyo dhammaan degmooyinkaba inay maxaa la dhihi jira akhriyaan fiiriyaan si macnaha ay u ogaadaan waxa looga baahan yahay annagana anoo fulinaynaa shaqada nooga aadan wasaarad ahaan waxaan insha allahu si dhow ayaan ula shaqayn doonaa inuu hirgalo barnaamijkaas ama qorshahaasi si loo gaaro galmudug dhinac walba ka horumarsan waxaan soo jeedinaa in review lagu sameeyo sanad walba hal mar ugu yaraan si loo ogaado wixii aan qabannay iyo inta noo dhiman ka wasaar dhallinyaro ahaan shalayna waa joogay maantana waa joogay si fiicanna u dhagaysanayay waxyaalaha bablenka noogu jira waxaa ka mid a degmooyinka hadda qaar ka mid a garoommadoodii waxaan rajaynaynaa insha allah waqti dhow inaan helno kuwana dhismahoodaa socdo kuwana hadduu gabagaba maraya hadda cawdaqoo kale waxaan rajaynayna inuu soo gabagabo bishaan febraayo dhammaadkeeda gaalkacyo waa la bilaabay meel fiican u maraya wisil iyo maxaa la yidhaahdaa ayadana waxaan rajaynaynaa inay hesho hadduu ilaah yidhaahdo sanadkan gudihiisa
ka wasaarad cadaalad ahaan waa dhegaysana baahiyihiinii degmooyinka ay soo jeediyeen wixii naga khuseeya maaragtay haddii aanladma inaan wax badan ka qabanaan isku dayanaa intii karaankeenna maarata cadaaladda iyo garsoorka xabsiyadaha laga dhawaajiyey maxkamadaha laga dhawaajiyey dhammaan maaratay instituushinada cadaaladoo dhan iyo baahiyaha cadaaladeeda jira inaan maaratay aan qorshayaashiina ku darsanno wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka galmudug oo soo gabagabeeyey khudbadihii laga soo jeediyey shirarka ayaa tilmaamay in ay muhiim tahay in lagu dhaqaaqo go'aanada iyo codsiyada ay soo jeedinayaan guddoomiyeyaasha degmooyinka galmudug wada muuqda oo aad iyo aad uga muuqday waxyaalihii ay soo gudbiyeen oo wax la wada ogyahay ah wasaaraduhuna dhammaantood waxay la wada shaqeeyaan degmooyinka wasaarad kastaana baahiyahaas laga wada hadlay waxay ku leedahay qayb bay ku leedahay waxaan leenahay horta wasaarad kastaa qaybta ay ku leedahay ha ka qayb qaadato ha ka maaragtay ha ku dadaasho daah gargaar ah ayaa la gaarsiiyey barakacyaasha ku nool degmada xingalool zahra ayaa warkaasi mar kale noo faahfaahinaysa deeqdan oo isugu jirta biyo iyo raashiin ayaa waxaa la geersiiyey dadka barakacyaasha ah agoomaha iyo danta yar ee ku nool degmada xiingalool ee gobolka sanaag oday cali siciid axmed oo ka mid ah dadkii loosoo wakiishay qaybinta raashiinkan ayaa ka barbixiyey deeqdan ay maanta gaarsiiyeen dadkan halka waxaan ku bixinaynaa deeq raasina oo dad samafalayaal ah ama muxsiniin ay bixiyeen waxay ku sadaqadaysteen dadka danyarta ah agoomaha dadka aad u jilicsan wakhti waa wakhti kulul oo aad u adag danyarni samoolnima jirta baahi baa jirta dad baa la baxay intii la baxday oo ilaahay dartii ula baxday oo dadka masaakiinta oo danyarta soo gaarsiisay ilaahay waxaan uga baryanaa in ilaahay abaalkooda mariyo waxsana ilaahay wixii xoolaha ay bixiyeen ugu bedelo kuwa kan ee dadkan qaatay oo masaakiinta danyarta ana ilaahay waxaan uga baryanaa inuu bar- ilaahay u barakeeyo oo barake ilaahay u geliyo annagu dee gaarsiiyayaal baan ahay anugu wakiilaan ka ahay dadkaas inaan gaarsiiyo baan dad muxsiniina uga ahay ilaahay darti bay u bixiyaan ana ilaahay darti baan u gaarsiinayaa ilaahay iyaga ku ka yimaadeenna allah u barakeeyo kuwa ay qaateen allah u barakeeyo qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay raashinkan ayaa ka mahadceliyey annagana waan soo gaaray raashinku waan idinka masalinaa ilaahay baa mahadle oo biyahana saaka aad u shubaysaan Ee, biyihii horta waa naloo shubay maasha allah khayr ilaahay hayna siiyo xaafaddu baahiyo badan bay qabtaa suuliyaal ma leh oo birkada ma leh oo xaafaddu waa xaafaddaa ujeedaan oo dacashadaanta meesha biyomareenkaa baanu degannahay oo meel suuli loo aado ma leh de waanu ka codsanaynaa xaafadda inaad ilaahay dartii aad wax ugu qabataan ni soo diray baan soo diray khayr baanu ilaahay idinka rajaynaynaa alaabadaasuna wayna soo gaadhay waanuna helay haddaanu ahayn dadkii masaakiinta ahaa waad naga banaysateen ducee allah idin siiyo waxa idin filadayna farxadda allah idin siiyo insha allah bidmillaahi karim waanuna haynaa gacantaanuna ku haysanaa waanana la siiyey sidaasaanu ilaahay idinka baraysay khayr baanu ilaahay idinka waxaan u magaceynaynaa dadkii muslimiinta ahaa iyo walaalaha ahaa ee ugu sooray walaalahood Ee, waxaan leenahay meesha ka saartay meel khayr badan ilaahay uu ku jiro Ee, dadkii loogu talagalay raashinkii waa soo gaaray aad baa u mahadsantihiin waad ka mahadsan deeqdan ayaa ku soo aaday xilli baahi badan ay u qabeen dadka degan degmada xingolool ee gobolka sanaag agab caafimaad ayaa lagu wareejiyay wasaaradda caafimaadka maamulka somalilan waa kan cabdifataax oo mar kale nala socodsiiya
wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka maamulka somalilan doctor xuseen bashiir xersi ayaa agab caafimaad waxa uu kala wareegay wasaaradda qorsheynta somalilan kuwa oo loogu deeqay cisbitaalada ka howlgala deegaanada maamulka somalilan wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka somalilan ayaa booqday goobaha caafimaad ee lagu wareejiyey agabka caafimaad ee ku yaala magaalada beledoogle ee maamulka somalilan qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala cisbitaalada magaalada ayaa ka mahad celiyay agabka ay wasaaraddu gaarsiisay halkan waxaa inoogu yimi intaasoo wasiir oo baahiyihii balligobadle inala ogaaday oo maanta ay wasiirka caafimaadka iyo wasiirka arrimaha bulshadu halkan inala taagan iyagoo qalab caafimaad la kala wareegaya aad iyo aad ba mahadsantihiin labaduba waa deegaankay ka soo jeedaan laakiin waa laba wasiiroo dadka wax u qaybin karaa gobollada bariga ugu horeeyaan safarkii ugu horeeyey hadday soo noqdeen balligobadlena maanta joogeen iyagoo la socda madaxweynihii aad ba umahadsantihiin waxaan u mahadnaqayaa wasiirka caafimaadka marka koowaad oo maanta igala soo qayb galay xafladan xaqiiqdii maanta waa maalin ballaadhan waa maalin balligubadle iyo gobolka hawdba qiimo weyn u leh waa maalin saakana uu bal dhagax dhigay ama uu barbilow u sameeyey madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro isla mar ahaantaana galabta anigoo wasiirkii shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska aan ku wareejinayo qalab caafimaad wasiirka wasaaradda caafimaad wasiirka wasaaradda horumarinka horumarinta caafimaadka een, mudane wasiir gobolka dayac badan baa ka jira laakiin waxaan rajaynayaa haddaynu iska kaashanno dhammaanteen waxa weeyaan waxqabad badan baynu samayn doonaa intanna waa qalab horraantii insha allah in badan oo kalena way soo socotaa ugu dambeyn wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan doctor xuseen bashiir xersi ayaa ka hadlay agabka iyo noocyada uu ka kooban yahay ee lagu wareejiyay isbitaalada ka howlgala magaalada beledoogle ee deegaanada maamulka somalilan Een, runtii wafdigan markii hore waxaan la soconay waftigii ballaanaa madaxweynuhu hogaaminayey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oon aad ugu mahadnaqayo oo maanta wadamihii la dhagax dhigay isku xidhaysa magaalada belegubadle iyo hargeysa wafdigaasaanu ka mid ahayn marka iminkana halkan waxaan ku kulannay een, walaashay wasiir milko oon runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayo oo maanta nagu wareejisay agab caafimaad oo runtii muhiima oo aad u fara badan maasha allah dee waxay ka mid tahay xukuumadda waxqabadkeeda bay ka mid tahay wasiir milka aad baan ugu hambalyaynayaa boqolka maalmoodna way kuu gelaysaa maasha allah deegaankuna way kaaga mahadnaqayaan Een, aniguna wasiirka caafimaadka anigoo ah insha allah waan soo indheindheeyey indhahaydaan ku soo arkay baahida ka jirta xasbitaalka weyne ee beligubadle runtii alxamdulilah waxna waan haysanaa waxna way naga maqan yihin waxaan haysanno waxaan ku dardaaraya horta inaynu hagaajisanno oon si fiican u dhaqaalaysanno Ee, waxay naga maqanna runtii anoo ka duulaya kartideenna waxyaalaha aan ballan qaaday uu ugu horreeya mashiinka egisraygu gaariga ambalaaska nimanka aan hore usoo wada hadalay waan ka hawlgelayaa Een, silo sibay dhaantaa laakiin waxaan soo horreysiinayaa insha allah mashiinka egisrayga kaa waan soo horreysiinayaa iguna soo duceeyo inuu ilaahay ugu soo asturo Een, mar labaad waan idin mahadnaqayaa magaala madaxda gobolka waa magaaladii halganka runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa berig dhoweyd dhaawacii badnaa ee na soo gaadhay dagaalkii nagu dhacay saaad uga hawlgasheen taa aad baan ku mahadnaqayaa waana ku mahadsan tihiin waxaan kaloo iyagana maanta u mahadnaqayaa qolada t b da oo iyadna ku wareegsan mishiinkii een
waahagaag dhegeystayaal waxaad maqlaysaan warka subaxnimo markaana kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo zahra mahadsanid kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya laba milyan iyo sagaal boqol halka bixinta la kala siisanaya laba milyan sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa la kala siisanaya sagaal iyo labaatan kun halka bixinta la kala siisanaya sagaal iyo labaatan kun iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah markana micishada bariiska nooca loo yaqaano xamsaha ayaa haafkiisa la kala siisanaya sideed iyo labaatan doolar bariiska nooca loo yaqaano safaari ayaa la kala siisanaya haafkiisa isna lix iyo toban doolar loorka sokorta ayaa la kala siisanaya soddon iyo lix doolar iyo bar burka ayaa haafkiisa la kala siisanaya shan iyo toban doolar jirgaanka saliid cadayda ayaa la kala siisanaya soddon iyo kow doolar baastada nooca loo yaqaano badri ayaa la kala siisanaya sagaal doolar iyo bar caanaha nooca loo yaqaano jawaahir ayaa la kala siisanaya afar iyo toban doolar iyo bar bukiska jubba ayaa la kala siisanaya laba doolar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladan waa naga intaa way mahadsan tahay zaaro xubinta sii nala socodsiinaysay markana xubinta cayaaraha markana xubinta cayaaraha manchester united ayaa lagu soo waramayaa inay kula tartameyso arsenal tartanka loogu jiro saxiixa weeraryahanka atlanto matio shan iyo labaatan jirkani ee atlanta kaga soo biray kooxda jinio adduun dhan labaatan dhibic sagaal milyan oo euro bishii agoosto waxauuna u dhaliyay saddex iyo labaatan gool soddon iyo saddex kulan oo u saftay kooxda gambiro xilli ciyaareedkani ratigo ayaa soo jiita xiisaha kooxda waaweyn dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaana haatan ku raad jooga arsenal baris st germany iyo ma united sida laga soo xigtay majalada isbaanishka ee fajasi ciyaaryahankani heerka caalamiga ee dalka talyaaniga ayaa laga soo wadaa inuu ku baxo lacag u dhexeysa konton ilaa lixdan milyan oo euro iyadoo kooxda atlantico ay dooneyso inay sare u qaado qiimihiisa dhammaadka sanadkani weeraryahankani waxaa la filayaa inuu ku lug yeesho dagaal suuqa kala iibsiga ee u dhexeeya kooxaha badan oo yurub ah waxaana xiiseyneysa haatan hogaaminaya arsenal iyo ma united arsenal ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayso raatigo dhowr bilood ka hor michael arteta ayaa lagu soo waramayaa inuu xidiga atlanta u arko xalka ugu fiican ee dhibaatada weerarka dhexe ee kooxdiisa markana akhbaaraadka caalamka taraam ayaa maanta ku dhawaaqaya canshuur kordhinta biraha iyo jaandiga madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa axadii shalay ahaa sheegay in isniinta maanta ah ay ku dhawaaqi doono canshuur kordhin gaaraysa shan iyo labaatan boqolkiiba taasoo oo dul saari doono biraha iyo jaandiga lasoo dhoofiyo mareykanka tram oo suxufiyiinta kula hadlay diyaaradda ay raacayaan madaxweyneyaasha mareykanka air force one ayaa sidoo kale sheegay inuu ku dhawaaqi doono canshuuraha isdhaafsiga ah talaadada ama arbacada si ay u dhaqangalaan ku dhowaad islamarkiiba tram ayaa muddo xileedkiisa koowaad sidan oo kale boqolkiiba shan iyo labaatan oo canshuur ah saaray biraha halka toban boqolkiiba uu kordhiyey tacriifta jaandiga ama almuniyamta hase yeeshee markii dambe ka khafiifiyey biraha iyo almuuniyamta ay soo dhoofiyaan kanada mexico iyo baraaziil taraam ayaa jimcihii ku dhawaaqay inuu sare u qaadi doono canshuurta dhaafsiga ah taasi oo kor u qaadi doonta xadiga tacriifta mareykanka si ay u sinnaadaan dhinacyada ay ganacsatada mareykanka wax isweydaarsadaan toddobaadkan ayaa nala filayaa in taasi ay bilaabato ma uusan magacaabin dalalka uu ku bilaabi doono canshuur kordhinta qodobka sii dibadda ay ugu dambeeyay warka subaxnimo tan intaa ku kulmi doona warkan laakiinse xiga nabadgelyo